Daraasiin dad ah ayaa madaaraha nabdoon ka qabtay magaalada Sicily kadib rabshado ka dhacay gobolka Itoobiya. Xubnaha bulshada Oromada ee Sicily ayaa watay calamada sheegay maanta Oromo Lives Matter inay dareenka ka muujiyeen rabshado ka dhanka ah dadka Oromada ah ee Itoobiya. Dhibaatooyinka halka tagay ayaa degay waddooyinka kadib dilkii Hachalu Hundessa oo caan ah siyaasad ah heesta Oromada ah. Waxaa la sheegay in konton dibadbaxay ah la dilay. Dowladda Itoobiya ayaa xidhay internetka taasoo adeegsana isgaarsiinta iyo caymiska. Caafimaadka Zealand Health waxay soo wareysaa in hal dhimasho oo dheeri ah sabab u tahay Covid-19. Nin daawayn oo da'diisa u dhigayso 61 ilaa 80 jir wadarta guud 44 ka mid ah gobolka Woodbury. Waxaa jiray dhowr iyo toban kiis oo cusub oo ah 3,172. Waaxda Iowa ee caafimaadka dadweynaha waxay muujinaysaa shan dhimasho oo dheeri ah muddo 24 saacadood gudahood ah iyo in ka badan 300 oo natiijooyin tijaabo ah. Waxaa jiray 717 dhimasho gobolka oo dhan iyo in ka badan 29400 xaaladood oo togan. Ballaatin cusub oo lagu sameeyay hogaamiyayaasha ganacsatada ayaa muujinaya in dhaqaaluhu uu bilaabay inuu soo kabto iyadoo meheradaha dib loo furay bishii la soo dhaafay gobollada Midwest iyo Plains oo ay ku jiraan dhammaan saddexda Zealand. Tirada guud ee gobolka ayaa u booday dul togan oo ah 50.3 bishii June laga bilaabo Maajo 43.5. Dhibco kasta oo ka sarreeya konton waxay muujinaysaa koritaan halka dhibcaha ka hooseeya konton ay muujinayaan hoos u dhac. Degmada dugsiyeedka bulshada magaalada Seoul waxay ku dhawaaqday qorshe loogu talagalay iskuulada xagaaga ee xeerarka fasallada qaarkood waxaa ku jiray ardayda galay fasalka koowaad, labaad ama saddexaad waxay aadi doonaan fasallo dhawr saacadood ah maalintii laga bilaabo 3 Agoosto ilaa 11keeda. Waxaa sii dheeraya arday dad ah ayaa iska qoray koorsooyinka xisaabta qaarkood sida algebra iyo geometry. Kormeeraha guud ee degmada oo leh darajooyinka iyo qiisaha ayaa sheegay macluumaad muhiim ah si ay uga caawiyaan dadaallada mustaqbalka ee waxbarashada. Qorshaha dib ugu noqoshada waxbarashada degmada waxaa sidoo kale ku jiray barashada shakhsi ahaan ama khadka tooska ah ama isku darka labada waxaana ku xirnaa horumarka faafa Covid-19.